xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk oo goob madal ah oo ay goobjoog ahaayeen xubno xilalka haya dowladda uu hogaamiyo iyo kuwo horey xilal laga soo qabtay ayaa shaaca ka qaaday hadal in badan bulshada iyo warbaahinta ka hindhasaabayeen laakiin ay ka warhaayeen dadka aqliga u saaxiibka ah ee la socda waaqeeca iyo hagaardaamada lagu hayo badda soomaaliya kaas oo ah in badda soomaaliya ay joogaan kumanaan markaab oo dhammaantood u tafxidinaya xaalufinta iyo ciribtirka ay ku hayaan khayraadka oo allah ku manaystay dadka soomaaliyeed kuwaasoo sida la rabay aysan uga faa'iidaysan khayraadka ku jira badda bulshada soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud oo hadalkiisa sii wata ayaa hoosta ka xariiqay in maraakiibta badda soomaaliya isku garbinaysa ay tirada badan mid ka mid ahna ogolaasho aysan ka haysan dowladda uu hogaamiyo isagoona ummadda ku beer la xawsaday in khayraadka ay daabulanayaan maraakiibta aysan ku soo celinin dalka sida uu hadalka u dhigay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka kun markab oo jallaabanaysa in ay badda soomaaliya ku jiraan seasonka xilliga kalluumaysiga marka la gaaro fact waayo eedayn ma aha caalamkaa og oo ka markhaati ka ah hal ka midana aanu soomaaliya ogolaanshiya ka haysan hal ka mida dhaqaalahaas meesha uu ka daldalanaya khayraadkaas soomaaliya wax yaroo ka mid aanu kusoo celinay madaxweynaha dowladda federaalk ayaa dowladaha caalamka ugu baaqay in mar kale ay diyaar u yihiin oo ay durbaanka u garaacayaan in khayraadka dalka lala wadaago oo la xaalufey aysan dhib ahayn sidoo kalena caalamka ugu baaqayaan in dowlad kasta oo doonaysa inay ilaaliso badda soomaaliya ay ogolaanayaan inay daabusho khayraadka badda ay soo dhoweynayaan miinis kasta iyo cid kasta oo caalamka ka tirsan oo inta badanada nala ilaaliso waxa laga helaayana nala qaybsato diyaar u ah ayaan soo dhoweynaynaa waana ka shaqaynay waana haynaa khayraadka dalkan uu leeyahay in nalala wadaago dhib kuma qabno in nalala wadaago dhib kuma qabno maadaama uu dhaqaalo annagu aanan haysanin oo u baahan yahay in lagu maalgeliyo khayraadkaas si uu usoo baxo maadaama aqoon annaga naga maqan oo u baahan yahay si oo looga faa'iidaa waa ogolaanaynaa in nalala lahaadaan ogolaanaynaa intii suurtagal ah maslaxaddeenna waa ilaalinaynaa waana soo xifdinaynaa laakiin dadka daneeyayaasha ana masaalixdooda waa ilaalinaynaa maslaxadahaas isku xirmay si ay usoo u noqdaan kuwo laga faa'iido hadalkan ka soo baxay madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud ayaa ka markhaati kacaya sida ay u haraashayaan beriga iyo badda soomaaliya gaar ahaan khayraadka baddeena dhex eegaagaya kaasoo ay ku baratamayaan ama ay ku loolamayaan dowlado kala luuqadi oo kala midib ah kuwaasoo aysan lahayn xukuumad la xisaabtanta ama ka celisa khayraadka ummadda soomaaliyeed marar badan dadka yar ee isku howlay inay badda ka jillaabtaan lagu tijaabiyey hubka waxgumaada iyo rasaas culus oo ka dhacda maraakiibta iyo duumaamka ajaaniibta ee sida sharci darrada ah u kalluumaysto badda soomaaliya